بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maantay taariikhdu waa labaatan iyo toddobada dilxija kun afar boqol afartan iyo kow waxaan ka warbixinaynaa saddex howlgal oy mujaahidiintu ka kala fuliyeen banaadir shabeellada hoose iyo wilaayada ba iyo bakool muqdisho wakri aada u weyn oo ay ku magacaabeen hoteel oo ku yaala degmada cabdicasiis ayay mujaahidiintu shalay casar liiqii weerar ku qaadeen weerarku waxa uu ku bilowday camaliya istishaadiya waxaana xigay niman inqimaasiyiina oo mujaahidiina oo gudaha u galay hoteelka gacantana ku dhigay dhammaanna waxaa weeyaan difaacaad taxsiina ka samaystay hoteelka irdaha laga soo galoo dhan murtadiintu gurmad ay soo sameeyeen ilaahay fadligii waa ay ku jabeen dhowr jeer oo is-xigxigta khasaare lixaadlana mujaahidiintii hoteelka gacankuhayntiisa la wareegay ayaa waxa weeyaan u xambaariyey waxaa gaaray murtadiinta khasaare lixaad leh oo aada u badan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed een khasaaraha inta aanan u gelin meeshaas ama goobtaas waxay ahayd goob ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta kuwa maamulka ka shaqeeya iyo dhammaan laamaha kala duwan oo shaqaalaha ka mid a riddada meel waxay ahayd ay u arkeen inay gabaad u noqon kadho ilaahay fadligiisa mujaahidiintu waa ugu galeen khasaaraha soo gaaray oo ka soo gaaray dagaalkaa soconahayey muddo saacada ah oo u dhexeeyey mujaahidiinta xaqudirirka ah iyo nimanka murtadiinta ah shan iyo labaatan waa dhimashada murtadiinta waxay isugu jiraan cadowgii goobta lagu weeraray oo dhismaha ku sugnaa iyo murtadiintii gurmadka u soo sameeyey dhaawacu waa soddon iyo toddobo ilaahay baa ku mahadsan intaa haddaan banaadir uga baxno camaliyadda labaad waxay ka dhacday duleedka degmada jannaale oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka saliibiyiinta ee yugandha oo halkaa marayey mujaahidiintuna waxay ku guulaysteen inay ka gubaan gaari gaashaaman halkaa waxaa kaloo lagu dilay siddeed askari oo waxaa weeyaan ciidanka yugandha ka tirsan camaliyadda saddexaad waa weerar mujaahidiintu ay saaka aroortii hore ku qaadeen saldhig ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka la yahay goofgaduud buurey oo dhaca duleedka degmada baydhabo waxa uu ku bilowday weerarku camaliya istishaadiya waxaana xigay ikhtixaam ama waxaa weeyaan xero jiir waxaa loo yaqaano ay ciidanka mujaahidiintu ku sameeyeen xeradii murtadiintu fadhiyeen waqti kooban kadib waxaa halkaa ka yaacay murtadiintii xerada ku sugnaa xeradiina waxaa la wareegay gacankuhaynteeda mujaahidiinta khasaaraha inta la hubiyey sagaal murtad waa dhimasho waxaa ku jiray laba sargaal midu wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaankaas goofguduud buurey ninka ugu magacaabay murtadiinta midna wuxuu ahaa taliyaha booliska waxay ku magacaabaan ninkii ugu magacownaa deegaanka labadaas ayaa ku jiray dadkii meesha ku dhintay ugu dambayn ilaahay subxaana wa tacala baan u mahad celinaynaa humma mujaahidiinta u taagan difaaca dalka diinta iyo dadka in waxaan leenahay intooda shahiiday oo waddada xaqa ku shahiiday ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadooda hana ku abaaliyo darajaad sarsare iyo jannada firdowsa kuwa ku dhaawacmay ayagoo xaqa ku taagan oo ku dagaalamaya ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo kuwa aan waxba gaarina ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo insha allahu tacaala mujaahidiintuna xaqa ay u leeyihiin inay shareecada islaamka ku dhaqmaan kuna dhaqaan dadkooda halganka jihaadka ay ugu jiraan oo waajibka ah way sii wadi doonaan ilaa ay gaaraan waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin